dalka jabuuti waxaa maalintii labaada ka socda madasha aragti wadaagga soomaalida oo ay soo qabanqaabiyeen hay-adda heritage kulanka maanta oo lagu soo bandhigay ayaa lagu soo bandhigay aan idhaahdee dooda la xidhiidha qadiyadda somalilan waxaana warbixinta nooga soo diray magaalada jabuuti waryahayaga ramadaan muuse jaamac kulanti wanaagsan madasha aragti wadaagga ee maxadka heritage uga socota jabuuti waxaa aad loogu gorfeeyey doodo la xidhiidha qadiyadda somalilan sidaasi awgeed waxaa halkan ila fadhiya docr xuseen cabdilaahi bulxan oo ah guddoomiyaha jaamacadda franc fanon university ee magaalada hargeysa sucaad yuusuf odowa oo iyaduna aad ugu dhaqdhaqaaqda xagga ganacsiga haweenka faysal rooble oo ah qoraas soomaaliyeed xaliimo ismaaciil ibraahim oo loo yaqaano xaliimo yarey oo ah guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka soomaaliya ee dowladda federaalk ee soomaaliya dhammaantiin aad ayaad ugu intan aad kasoo qayb gasheen doodan aanu kaga hadlayno arrimahaasi anigoo marka hore hadalka siinaya faysal rooble somalilan inta badan waxay ku eedeysaa dowladda federaalk ee soomaaliya inay somalilan barbar dhigto maamul goboleedada kale iyadoo somalilan ay isku aragto jamhuuriyad la soo noqotay waxeedii kadib markii ay gooni uga istaagtay soomaaliya inteeda kale sideed iyo tobankii mee kun sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii haye faysal waa run horta runtii anigu ma aaminsani in somalilan la garab dhigo dowlad goboleedyada kale because siyaabo badan bay kaga duwan tahay somalilan dowlad goboleedyada ama taariikh ha noqoto ama dhibtii soo gaadhay oo hadda laysku haysto ma xasuuq buu ahaa ma isirtir buu ahaa intaasba somalilan waa u gaar iyo somalilan oo political program ama xab siyaasadeed dooratay oo ah inay soomaaliya isfuraan wixii laysugu yimid laakiin arintaasi aanay weli gundhig aan loo helin su-aashu markaa waxay tahay haddii somalilan dhina halkaa istaagtay oy leedahay annaga wixiina gaadhay awgeed meeshaa uma soconno dowladdii muqdishona ay leedahay anigaa furahaya dhinacii somalilan ay u dhaqaaqi lahayd horta waa saakana waa ka wada hadalay doctor bulxano aad buu arrintaa ugu dheeraaday waa in loo helaa anigu sidaan qabo xal xal ah sidii ama ha noqoto ha la isfuro anigu mawduucana waxaan ka qoray dalal badan baa jira isfura oo kala taga dalal badan baa jira isku soo noqda intaay arintoodii xaliyaan laakiin soddon sano ilmihii maanta dhashay waa soddon jir kii markaa kuray ahaana kii markaa kuray ahaana maanta waa afartan jir iyo shan iyo afartan marka arrintan lama daawan karo waa inay siun u dhacdaa sidii ay u dhici lahayd markaa qorshaheedii oo tansaakana kaga dawaajiyey waa in model ama noocii lagu lagu wada shaqayn lahaa ilaa imika gudiyadii la dhisay anu dhibaatadan arka waxa weeye laba dhinac baa iska soo horjeeday i think waa in dad saddexaad lagu soo daraa annagu kale oo labada dhinacba la hadli kara arintana dhexdhexaad ka noqon kara laakiin labadii dhinacuni hadday murmaan qof dhexdhexaad oo meesha u kala garqaadaana aanu jirin soddon sanoo dambe aynu kor fadhii doonaa marka arrintan waa xasaasi jiritaanka soomaaliya xasaasi u tahay jiritaanka ummadda soomaaliyed geeska afrika xasaasi u tahay anigu weligay maan yaraysan somaliland arrinteeda in la yaraystaana waa khalad
doctor bulxan bal naga oran adiguna qaylin arrintaa wel ta u horeysa idink waxa mushkiladda meesha taallaa waxa weeye somalilan iyadoo niyad sami iyo qalbi wanaag iyo soomaali jacayl ayay u tagtay soomaaliya waxay ka tegeen wax kastoo dowladii ku dhisan tahay madaxweyne ra-iisul wasaaraha baarlamanka in saddex jibaar soomaaliya ay qaadato militarigii magaranaysa commandarkii booliiskii caasimadii wax walba way ogolaayeen si soomaali meel ay isugu timaado sanad bay qaadatay koob iyo lixdankii ilaa labiyo lixdankii niyadjabkii ka bilaabmay halkaa oo dee saraakiishii ka dagaalantay xaqdarrada iyagoo military sanharest ka soo baxay oo military soomaaliya aan la traingarayn talyaanigu muu taleega boliis bay boliis bay u wada wareegeen siyaad barrena ku dar boliis bay ragganu waxay ahaayeen rag lasoo sanhares ka soo militariga in lagu soo tababaray ayagii waxayyaa ka mid ahaa oo maxaanku idhaa dhowr baa ka mid ahaa cabdi waa ku jiray sakayd baa ku jiray marka kuwaasi waxay filayeen wax kale hadday waayaan inay sinaan lagu siiyo ayagii wax loogu daray ma jirto kuwii kalena waa la dalacsiiyey marka halkaa cadhadii ka bilaabantay kolba way isbiirsanaysay waxaa rajo cusub keentay bilowgii markii inqilaabkii dhacay usiyaad bariiro qabiiladaa laga tegaya caqdaradaa laga tegaya waa la rumaystay kuwii sugaanta iyo kuwii shacabka iyo wixii oo dhan waa la raacay afar sano kadib wixii waxaa la arkay inaanay waxba ka jirin way ka sii dartay ka sii dartay ka sii dartay xalimo gudoomiyada guddida doorashooyinka tahay qadiyadan somaliland oo kale marka la eego sideed u aragtaan doorashooyin hal qof iyo hal cod ayaa doonaysaan bal nooga warran arrintaas isku qabanayaan arrimahaas iyada soomaaliya anigu waxaan kuu sheega waxa waaye wax kasta waa shuruucda shuruuc caalamiyana waa jira dastuur federaalka waa jira dastuur somaliland ay leedahay waa jira dastuuro dowlad goboleedyadu ay leeyihiin soomaaliyana inta isu timaado waxay u fiicnaan lahayd ama federalismka inay qaataan ama koo federaal inay qaataan ama inay kala tagaan waxay tahayba ha noqotee laakiin sida hadda lagu jiro iyo sida ay wax ku socdaan wax qurxoon oon hore ugu soconayna ma ahan somalilan hadda dhibaatada haysato waxa waaye shuruucdii aa hortaagan sharcigiia wuxuu leeyahay dowladdu waa inay dowladda federaalka ay heshiiska gashaa aa hortaagan kaas waaye waxa celinaya waxay ahayd marka waraysigaanayto xooggiis inuu ayaga ka yimaado maxaa yeele dadka danta hadda riixaysa oo aad u raba inuu waxhelo waa somalilan waay sacad isbedeladan siyaasadeed ee imminkan aad ba kaga hadlaysaan shirkan heritage jabuuti ka socda badan baa jira oo sheegaya in saameyn ay ku yeelan doonaan aqoonsiga somalilan aqoonsiga oo sii baabaa iyo aqoonsigoo soo degdegaba marka sidee u aragtaaba lays odhan karaa arrimahaas oo kale bismillahi raxmaan raxiim horta eeg isbedel wuu yimid laakiin inagu haddaan soomaali nahay hadday tahay somalilan iyo soomaaliya weli lama lama asas karen dib u eegid laguma sameynin si cilmiysana looma eegin xagga dowladaha faa-iidadu noo leeyahay khasaaruhu noo leeyahay midna markaa eeg waxaana si deg degay u socdaan marka waa dadkii waxay noqotay unda mas-uuliyiintii inay waytan c bay ku jiraan even xitaa madaxweynaha federaalka ee farmaajo even xitaa inkastuu shirarka tago dee waxuu dadkiisii kula soo noqday oo kala dhiskasgareeyay baarlamaankiisii iyo sanadkiisii iyo dadkiisii uu leeyahay waxaasaa waxaynu ognahay deaynu duldul ku maqalnay dee kaduu u saxeexay laakiin waxa isaga loo saxeexay ilaa hadda warkama hayno marka horta waxaan odhan karaa dee waxaan waxay u baahantay waqtiga u baahantay in la eego isbedelka laakiin labada laba laba siyaabo bay noqon kartaa positive and negative haddaan anigu eego xagga iminka xaaladay ku jirto somalilan infrastructurekeeda aqoonsi la-aanteeda iyo muxuu ahaa dowladiisa etoobiya oo muhiimad weyn siinaysa soomaaliya whatever interest ay ku leedahay waxyaabaha dhici karta waxaa in somalilan fadhiga ka kacdo oo aanay waxba suginaya iyadu dee horumar gaadho oo ummado kale la xidhiidho oo ama siyaabo kale dhaqdhaqaaq inay sameyso ayaa ayaa ayaa muhiim u ah
soomaaliya iyo soomaaliya iyo somalilan waa kaasoo maxaan ku idhaa weli xal may gaadhin weli hadalkii iyo murankiiiyo waa taagan yihin
isbedeladiina way socdaan isbedeladiina way socdaan wixiina halkiibay fadhiyaan waxaala lama hayo idin wadahadaladii baa istaagay markaa waxaan odhan lahaa xagga xukuumadaha inay wada hadlaan taa waa la isla qaato akhirka iyaguunbaa la igmaday inay wax kala u saxeexaan dadkii waqooyaha kuma saxeexi karo marka waxaan anugu ku talin lahaa inta ay taasi ama hadday socoto ama ay taagan tahay in maxaanku idhaa kow madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle waa nin waaye aragtinimo badan leh waa nin muddo badan ku jiray siyaasadda raggii la filka ahaa xagga siyaasadda maanta dee manager ma joogaan isagii baa jooga anugu waxaan odhan lahaa inishatiifka uu qaato isaga oo gacan siman wixii kuwada inay horta meel wada meel fog gaari karto wax isku keeni karo waa kaa goor walba ku mashquulka ah arrimaha soomaaliyeed markaa arrinkaasi waa wuxuu wax ka qaban karo doorkii anigu aan joogay jabuuti laysugu yimi dee iyada qudheedu aad iyo aad bay u faa'iido lahay ta kale waxaan odhan lahaa taa iyadaoo socoto isna uu ka qaadan karo siyaasiyiintiina wada hadlayaan waxaan odhan lahaa aqoon-yahanka iyo maxaanku idha odayaashu rool bay leeyihin may anna doctor bulxan arinta in loo helo xal waa ku raacsanahay weliba meelaha xalka laga raadinayo ee ah dadka soomaaliyeed runtii waa meesha keliya teen laga fakanayn because sida aan ognahay tan ka goosashada oo gooni isutaaga haddii reer galbeedka marka laga raadiyo qodobo xukmo ayaa jira oo ah dalka reer galbeedku maxaa uu dan ku qabaa dalkaa uu kala goynayo haddii maanta maraykanku inuu dani kasoo gasho somalilan muqadas iyo muqadas la-aan wakhti yar kumay qaadateen sadaran suudaanna waxay ku abuurmatay qolada diiniga ah ee mayaga adag ee kiristanka ah baa bush ku xidhay inuu ilaa wa ilaa kala gooyo hadday rabaan inay taageeraan saasay sadaran suudaan ku timid bangaladesh waxay ku timid markii dambe iyada oo bakistan la colaadinayo oo indiya iyo dadkaasoo iswata marka anugu buuxan waxaan aada ugu raacsana waxa weeye quuladeenna hadda diidan gonisudaaga soomaaliya iyo kuwa raacsan labadaba waxaynu nahay shimbiro yaroo ciyaaraya haddii sheekada aynu xagga adduunka u duuno waxaa ka qurux badan in ay sheekadu iyo xalku inaga inaga yimaada dhinacu dooni ha noqdo isku noqosho ha noqoto kala tag ha noqoto because waxaynaan diyaar u ahayn bay reer galbeedka iyo etoobiya hadda reer galbeedka inoogaba wakiila ay noo keeni karaan taasna even haddii la isku qasbo sida iminka meelo badan etoobiya dad bay isku qasban yihiin inay soomaali kala fogeyso laga yaabaa in la yidhahda maxamed cabdillaahi farmaajo adaa soomaali u dhan ka mas-uula laakiin haddaanay labada dhinac midnimadu ka iman waxaa laga yaabaa in ay tan hadda la kala fogyahay tu ka sii daran ay noqoto marka xalku ha ka yimaado xoogaga iyo haykalada soomaalida
aniga waxay ila tahay dhowr wadahadalaa soo dhacay oo lasoo qabtay badiyaana waxaan u malaynaa inay u badnaayeen labada dhinacba dad labada wadaku dhex jirjiri jiray hadaladaasiito waa la arkay in oo wadahadaladii ka socon waay markastana dadka markaas miiska fadhiya oo wada hadlaaya siday wax u handalgareeyaanay ku xiran tahay siday wax u xakameeyaan siday hadallada u furfuraan siday iskaga xirxiraan hadallada ay ku xiran tahay maadaama lagu feelgaroobay oo ilaa iyo hadda xataa wax la dhihi kara allale waxaasay ka wada hadleen ay ku heshiyeen yaa aysan soo bixin horta waxaan dhihi lahaa dadkii hore ha laga bedelo figiraskaas waa inuusan soo noqonin maxaa yeeley meeshay ka xumeeday ogyihiin meeshay ku dhegan yihiin labada dhinacba aan leeyahay tan kale waa qabaa dad kale oo waxgarada oo soomaaliyeed oo dhexdhexaada inay soo dhexgalaan intii wadan muxuu ahay ajnabiga aan tegi lahaynoo markasta dhexdhexaad noo noqon lahay hadda soomaalidii kale ictiraaf ma raadinayso somalilan ictiraafay raadinaysaa ayadaa maalij badan shaqo badan ayadaa laga rabaa in ay gasho dhanka kalena dabcan waa laga rabaa laakiin ayagaa aan usii badinaa waxaa layiri aan wada hadalno aan heshiino waay intaas muqadas waaye muhim waaye in la wada hadlo dad qalbi fiicanna ay shirka fadhiistaanoo la wada hadlo ummad kaloo soomaaliyeedna ay dhexdhexaad u noqoto waxaan anugu kusoo gabagabeynayaa si inta ay xaliima tiri weyaan hadalka ku ayaa lagu gunaanadayaa waayo sidan aan nahay soomaaliyana danu ma aha somalilandna danu ma aha soomaaliya iminka somalilan haddii ay xal uun si uun u jir lahayd dee waxaan qeybbay ka qaadan lahayd xalinta problemaka jira ee soomaaliya muxuu ahaa inta badanna dadka reer soomaaliya waxayna yidhaahdaan yacni ka go-a ee somalilan go-day baa mushkilaadka faraha badan la keenay waxaa loo baahan yahay markaa in aada iyo aad mustaqbalkii anaga anaga generationkaygii iyo kii ku xigay iyo kii ku xigay iyo kii kusii xigayba inay uun burbur uun ka qayb galaan barh aan la aqoonsanayn iyo barh burbursan ay noqoto taariikhda dadka soomaaliyeed waa waxa weyaan ayaan daro marka waa in loo taliyaa waa in muxuu ahaa talo wanaagsan la keenaa waa in meelun loo socdaa dadka kale waxaan maaragtay la kala tirsanayana waa inaan la yarayn wax weyn weyn weynbaa ayaa la kala tirsanaya haddaad maanta wixii aad doodaydii aad ka dhigtid uun de wax dhacay oo shalay dhacay oo yacnii ma hagaagayso dadka iminka dhibka ku jirana inaan dhibkooda haddii aan la qirin oon la ictiraafinna iyaga laftigooda dhibkii hore dhacay ma ictiraafmayaan marka waxaa loo baahan yahay horta intaan xitaa siyaasadba waxba lagu heshiin in horta lagu heshiiyo wixii dhacay in in meel la dhigo dadkii waxaan geystay in meel la dhigo intaas ayaynu ku soo gebagabaynaynaa doodii ku saabsanayd qadiyadda somalilan ee lagu soo qaatay madasha aragti wadaagga ee maxadka heritage uga socota sanadkii labaad magaaladan jabuuti ee dalka jamhuuriyadda jabuuti waxaana doodda igala qayb qaatay docr xuseen cabdilaahi bulxan gudoomiyaha jaamacadda france fanon university ee magaalada hargeysa sucad yuusuf fodowa oo aad ugu dhaqdhaqaaqda arrimaha ganacsiga haweenka faysal rooble oo ah qoraas soomaaliyeed xalimo ismaaciil ibraahin oo xalimo yar ee loo yaqaano iyaduna ah gudoomiyaha guddida madaxa bannaan ee doorashooyinka soomaaliya ee dowladda federaalk ee soomaaliya tan iyo kulantideena dambe waxaan dhammaantiinba idinkaga teganaa sidaas iyo nabadgelyo